markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka jamaal axmed cismaan ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo toddobaadkan booqday xarunta v o e london ayaa waraysigu idaacadda v o e da siiyo waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka midka yihiin amniga siyaasadda dalka ujeedka loo aasaasay xisbiga uu hogaamiyo isbedelada ka dhacay gobolka iyo arrimo kale dabcan waad ogtahay annagu aan xisbi samaynay berigaas xisbiyo badana samaysmay dalka ka samaysmay laakiin xisbiyadaas waxay u samaysmeen si oo aan yani meel cidlahay meel banaanay ka samaysmeen oo shuruucdii iyo wixii ma jirin laakiin maanta dee sharcigii xisbiyada dalka ka jiro siyaasad dowladdu waxay qaadatay xisbiyadu inay shaqeeyaan siyaasadda xisbiya lagu galo ololihii doorashada bilowday ma sax ma ahan lianna doorashada weli ma dhowa laba sanaa ka dhiman qof laba sano ololo wadi karana sidiisaba ma jirin laakiin sameynta xisbiyadu dee ololaha kamid maa ko cilaaqaadka maamul dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka hadda ka dhexeey wuxuu kamid yahay meelaha aan isleeyahay sida loo sameeyey sida loo loo xaliyay ama loo wajahay si ka duwan oo ka ron ama loo wajahi kara ay ugu jirtay kamid tahay dowladda dabcan dhexe ayaa laga rabaa maamuladan waa dalka qeybihiisi kala duwanay oo dhan dowladda ayadaa laga rabaa inay isku hayso dadka iyo kalsoonida lasoo celiyo mana u arko in horumar badan oo weliba khaasatan dhinaca siyaasadda ah la gaari karo haddii wada shaqayn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aanay jirin kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo v o eda toddobaadkan la hadlay xukuumadda soomaaliya ayaa dhinaca kale taageero u muujisay dowladda sacuudiga iyadoo sheegtay inay ku garab istaagayso ilaalinta danaheeda dhaqaale qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa toddobaadkan lagu sheegay in soomaaliya ay mar kale ku celinayso mowqifkeeda sugan ee ay ku taageerayso deganaanshiyaha iyo qarannimada dalalka carabta waxaana arrintaasi ay imaanaysaa kadib markii dalal dhowr ah ay u hanjabeen dowladda sacuudiga kadib markii lagu eedeeyey dowladda sacuudiga in ay ku lug leedahay dil la sheegay in loo geystay weriye jamaal khashukji oo labadii bishan oktoobar lagu waayey qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa arrimahaasi v o a kala hadlay sacuudigu waxay dareemeen in ay hanjabaad iyo ku socoto maaragtay hanjabaad oo oo maaragtay lagu khalkhalgelinayo oo ayna ka jawaabeen annaga iyo dalalka kale oo walaalaha iyo saaxiibnimada sacuudiga kala dhexaysana waanu waa u gurmanay oo garab istaagnay oo adkaynay inaysan habboonayn in sacuudiga dhaqaalahooda iyo nabadgelyadooda iyo madax banaanadooda intaba khatar la geliyo dowladda soomaaliya mawqifka ma ay qaadan ninkaas journalistaha maaragtay xaalkiisa maxaa yeelay taas weli aad ka warhaysid weli way socotaa maxaa la yihahdaa baaritaankiisii kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad wakaaladda wararka associated press ayaa toddobaadkan waxa ay warisay in duqayn maraykanku ka geystay bartamaha soomaaliya ay ku dileen ku dhowaad lixdan ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab duqayntan ayaa labiiy tobankii bishan waxa ay ka dhacday deegaan labaatan kilomitir u jirta magaalada xaradheer ee gobolka mudug dhinaca kale toddobaadkan dagaal dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kooxda al-shabaab kana dhacay deegaanka daynuuna ee duleedka magaalada baydhaba ayaa la sheegay inay ku dhinteen sagaal qof oo dhinacyadii dagaalamay ah soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay ku biirtay guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey waxaana golaha guud ee qaramada midoobey kulan ay toddobaadkan yeesheen ay ku doorteen in guddigaasi lagu soo daro dalalka burkina faso cameroon eritrea togo soomaaliya baxrain bangaladesh fiji indiya philibiin bulgaria jek republic argentina bahamas uruguay austria denmark iyo dalka talyaaniga hay-adaha xuquuqul insaanka qaarkood ayaa walaac ka muujiyay arrintaasi waxaana ay sheegeen in dalal dhowr ah oo aanan xuquuqda aadanaha laga tixgelinin ay ku biireen golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey arrintaani qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waa tahay aynu kusoo labana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad barnaamijkaba ku maqlayseen toddobaadkan soomaaliya waxay ka mid noqotay dalalka xubnaha ka ah guddiga xaquuqul insaanka ee qaramada midoobey arrintaasi waxaa cambaareeyey hay-adaha xaquuqul insaanka caalamiga oo human rights watch ay ka midka tahay waxay ku doodayaan in dalal soomaaliya ay ka midka tahay ay xaquuqul-insaanku ay aada ugu liitaan islamar ahaantaasina aanay garwadeen ka noqon karaynin ilaalinta xaquuqul-insaanka caalamiga haddaba arrimahani waxaa ila qaadaa dhigaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ku sugan magaalada muqdisho kana faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada marka hore maxamed in ay soomaaliya ka mid noqoto guddiga xaquuqulinsaanka ee qaramada midoobey maxaa loo fasiran karaa bismillah runtii horta dhinaca markii laga fiiriyo soomaaliya inay qeyb ka noqoto yani duwalka ama ururada caalamiga sida ururkan hadda xuquuqda ilaalinta xuquuqda aadanaha oo kaleeto waa arrin wanaagsan oo dabcan dalka iyo dadka oo masaalix ugu jirto laakiin su-aasha la isweydiin karaa waxay tahay jamaalow haddii eritrea iyo soomaaliya iyo wadamo lamida oo human rights ku eedeeyeen in yani kaalimaha hore ay ugu jiraan dadka aanan dhowrin xuquuqda aadanaha maantana xubno buuxa ka noqday yani sidee ay isku qaadan kartaa waa su-aasha raba in adduunkan ay ka daadegto dabcan madaxda wakiilada ugu noqon doonta laftirkoodana qaabka ay dalalkooda ay ugu gadi karaan in maaragtay xaquuqda la ilaaliyana aragti taagan oo u baahan in yani wax badan la taxliiliyo dhinacaas marka laga soo tago ka waran dalalkani maadaama guddiga xaquuqul-insaanka ee qaramada midoobey maadaama ay ka mid noqdeen ma laga yaabaa in arrintaasi ay dhiirigelin u noqoto ayaga laf ahaantooda inay isasaxaan oo xuquuqda ay ilaaliyaan maadaama booskaasi ay ku fadhiyaan ay ka dhabeeyaan oo ay ka tarjumaan waxay meesha fadhiyaan runtii waa aragti aya laftirkeeda jirto in yani dib isku qabtaan oo wixii horey oo qaladaada u dhacaaya la soxo oo ay ilaaliyaan maaragtay xaquuqda dalka iyo dadkooda ayagoo ixtiraamayo xubinnimada ay ka noqdeen ururka xaquuqda aadanaha ama xuquuqul insaanka taas waa wax dhici kara oo laga yaabo waayo laakiin qadiyada jirtaa waxay tahay wax muddo fog ay kusoo dhaqmayeen yani umaleymaa urur hadda lagu biiray inuu markiiba si fudud ugu joojin karo yani dhaqanadii muddooyinka badan ay ku dhaqmaayeen aad buu mahadsan yahay maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal intaas ayaana barnaamijka kusoo gebagabaynaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo